Qofka shaqaalaha ah ee caadiga ah waxaa check-kiisa laga goynayaa laba doolar oo keliya toddobaad kasta laga bilaabo Janaayo 2019. Ganacsatada yaryar ee u shaqeeya wax ka yar konton shaqaale waxay dooran karaan inay barnaamijka ka qayb qaataan ama aysan ka qayb qaadan, laakiin shaqaalahooda mar kasta lacag laga siin karo barnaamijka. Ganacsatada yaryar ee ka qayb qaata barnaamijyada waxay xaq u leeyihiin in ay helaan sedax boqol oo deeq ah si looga caawiyo kharashka ay galaan intuu shaqaaluhu fasaxa ku maqan yahay. Innaga oo dhan waxaan ogolnahay sharciga fasaxa caafimaadka qoyska kaas oo kor u qaadaya qoysaskeena, ganacsigeena iyo dhaqaalaheena, laakiin hawsheennu intaas kuma eka.